ذكرى عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanow wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa dhegaystayaal barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah wadaadadintan annagu aan weerarnay ay intana ciirshan dadna naga reebteen noolnool wey jirta anigaas aan ordi waayo talay ku dhacdo gurgurad aan ku sina dhaqay ahayd kadibna mar dambaba isku aadina ay qabato runtu aqaali soo maaha meeshu waa dhagax dhagax la dul saaray wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud oo soo bandhigtay laba ka mid ahaa maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya oo mid ka mid a uu ka tirsanaa labiiyo toban sano qaraxyo dagaallo iyo dhacdooyin badan uu la kulmay ayuu uga sheekeeyey waraysi gaar ah oo idaacadda andulus ay la yeelatay barnaamijka ayaad caawa ku dhegaysan doontaan sidoo kale caawa barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonnaa aabbaha dhalay wiil ay badda ku qaaday magaalada muqdisho oo sheegay in weli ay baadigoobayaan meydka wiilkooda oo muddo saacada ah la raadinayo koonfur afrika oo isku beddashay kawaanka lagu ugaarsado soomaalida ganacsiyada ku haysata magaalooyinka dalkaasi iyo laba ruux oo saacadihii lasoo dhaafay meydadkooda lagu aasay dhallinyaro soomaaliyeed oo aaskaasi ka qaybgelay oo ka hadli doona dhibaatooyinka ku haysta koonfur afrika ayaad dhegaysan doontaan askar ka tirsan kufaarta yuganda oo ku dhimatay dagaal ka dhacay shabeellada hoose iyo libaaxyada towxiidka mujaahidiinta al-shabaab oo sii kordhiyay howlgallada ay ku naafeynayaan cadowga nagu soo duulay qodobada kale waxaa ka mid ah maxaa la gudboon dadka muslimiinta ah xilligan oo kale oo gobollo badan oo ka mid ah dalka laga soo sheegayo roobab waaweyn oo wata daadad iyo fatahaad ay samaynayaan labada webi ee maradalka waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan kelimad arrinkaa ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyey dalka filistiin iyo duulaanka khaza iyo habsami u socodka howlgalka duufaanta al aqsa qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin wariyaasheenna bashiir muxyidiin iyo ismaaciil salaad ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaa toos nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo caalamka toosaad nooga maqlaysaan waa mar kale iyo faafreebka wararka waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisa aad ku maqasheen caawa aan ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan oo xiise badan ha yeeshee barnaamijkeenna waxaan ku daafuri doonnaa xubintii hadalhaynta warbaahinta alaab halkan waxaa ka soo jeediya bashiir muxyidiin abu ayman aye bashiir caawo maxaa kaa cusub waa mahadsantaha walaalka faysal mahad caawa waxaa iga cusub dhacdooyin iyo warbixino kala duwan oo lagu qoray mareegaha internetka ugu horeen waxaan soo qabanaya wakaaladda wararka ee shahaada oo ka faaloota wararka bariga afrika guud ahaan gaar ahaanna soomaaliya iyadoo ku qorta luqadda carabiga waxyaabaha maanta ay daabacday waxaa ka mid ah howlgalladii u dambeeyey ee ay mujaahidiintu fuliyeen sidoo kale waxaa lagu daabacay madaxweynaha kooxda ridada oo isagoo gacanta ka dhaawacan ka soo muuqday shirkii riyaad sidoo kale waxaa lagu daabacay shahaada dowladaha itoobiya iyo ingiriiska oo soo qabanqaabiyey shir looga hadlayay amniga xuduudaha kaasoo ay ka soo qaybgaleen madax ka mid a kuwa maamul goboleedyada riddada iyo kenya shirkaas ayaana ka dhacay magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed markan waxaan soo qabanayaa obsaytka soomaali memo warbixinada maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah meedadka toddoba boqol oo ruux ayaa lagu arkay magaalada umudurmaan kadib dagaallo saacado badan qaatay warbixin waxaa sidoo kale websaytka soomaali memo lagu qoray al-shabaab oo laba ka tirsan ciidamada atamis ku dilay duleedka barawe warbixinada kale ee soomaali memo maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah jabuuti oo shaacisay inay dayaxgacmeed hawada u dirtay waxaa sidoo kale lagu qoray saddex magaalo oo ku soo biiray deegaanada ay dadkoodu la dhiban yihiin fatahaadaha iyo daadadka waana magaalooyinka beledweyne bardaare iyo mahadaay oo ka kala tirsan wilaayaadka baay shabeellada dhexe iyo hiiraan markan waxaaan soo qabanaya websaytka caalamada warbixinada maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah dowladda uganda oo saraakiil ciidan u eriday fashilka duulaankii buulamareer waxaa sidoo kale calamada lagu daabacay weerar askar looga dilay uganda oo ka dhaca shabeellada hoose akhriso warbixin khilaafkii ugu xooganaa oo soo kala dhexgalay gurgurta iyo xamse cabdi barre waxaa sidoo kale websaytka caalamada maanta lagu daabacay askar maraykan ah oo ku dhimatay diyaarad kula dhacday badda mediteraneanka inta la xaqiijiyay ugu yaraan shan askari oo amerikaan ah ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha badda ay shaaciyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda maraykanka taliska ciidanka maraykanka qaaradda yurub ayaa goordhow ku dhawaaqay inay halaagsameen shan askari oo maraykan ah kadib markii ciidamadaasi la burburtay diyaaradda ay leeyihiin maraykanka oo ku dhacday badda mediteraneanka inahaas ayaa ugu muhiimsan markan waxaan soo qabanayaa barta barnaamijka faafareeb kurarka uu ku leeyahay telegramka waxaa lagu qoray howlgalladii u dambeeyey xog dheeraad ah oo laga helay dagaal culus oo ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta deegaanka burculow ee hosagabaraawe bakhtiga waa laba askari oo kufaarta afrikaanta ah dhaawacan waa askari kale sidoo kale mujaahidiintu waxa ay weerar culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley faysalow sidoo kale warbaahinada qeybahooda kala duwan waxay maanta wax ka qorayeen dhacdooyinkan saacadihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa ku dhintay wiil dhallinyaro ah kadib markii ay qaada badda ehelada wiilkaas ayaa sheegay inay raadinayaan meydkiisana aysan weli helin waxaa waaye wakhtigan waxaa fadhiisiiyey maanta sagaalkii saac mar muddada ay ahayd ayaa wiilbaddan iiga dhacay maba sugow hayno ee geeridiisina meel kuma hayno wakhtigan waxaan u fadhiy waxaa waaye marka inaan meydkaas oo meel uu hadda ku sugan yahay ilaahay yaqaan anuku saana aqaanin ayaan muhuu uga dhacayaan fadhinnaa wuxuu ka soo kacay siddeed saacuu ku soo qadeeyey iyagoo saddexna muhoy ay guri hadday ku soo qadeeyenay ka soo baxeen labadi kaleetoodaa sheegtay inuu ku dhacay adiga muddo sagaalka saac meelahaas ayagu ku dhacayaa layidhi anuku haddaan lama jirin laakiin wakhtiga anuku na soo gaaray waxaa waaye kow iyo toban saacaad arku na soo gaaray waa soo qoray waa soo diiwaan gelshay inahaas ayaa ugu muhiimsan walaalka
waa tahay bashiir ugu dambeyn maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waa mahadsan tahay faysal mahad waxaa maanta aad loo hadalhayay soo shacbaha khilaaf xoogan oo ka dhex jira kooxda riddada soomaaliya faysalow toddobaadyadii lasoo dhaafay khilaafkan ayaa hadda bannaanka u soo baxay waxayna xiisaddu ka sii dartay markii ra-iisul wasaaraha kooxda riddada uu jeediyey hadal dhabarjabin ku ahaa murtad xasan gurgurte ee hadalkan ayuu xamse ku ayiday kacdoonka falistiiniyiinta xilli madaxa kooxda riddada murtad xasan gurguurte uu wareegayey caasimada ku yaalla qaaradda yurub isagoo dowladaha reer yurub ka tugsanayey lacago uu ku tamantaabayo dowladdiisa hadda siyaasiyiinta murtadiinta ah waxay u kala jabeen laba garab garabka koowaad ayaa ah siyaasiyiin ay wadato dowladda riddada imaaraadka carabta kuwaas oo dalbanaya in xilka laga qaado murtad xamsi cabdi barre qolada labaad ayaa iyagana ah siyaasiyiin ka soo horjeeda imaaraadka carabta oo iyaduna wada qorshe xilka looga qaadayo ee qoladaas ayaana la soo werinayaa inay ka mid yihiin xamse cabdibarre iyo sidoo kale xubno badan oo ka mid ah wasiiradiisa iyo mas-uuliyiin kale oo aad ugu dhow xasan gurgurte kuna xusnaa liiska abuudubay looga soo dhiibay khilaafkan wuxuu si aada u soo shaacbaxay kadib markii loolanka ay ku soo biirtay warbaahinta riddada oo ay bahaysay warbixinno ka dhan ah murtad madaale oo ay ku durayaan waxqabadkiisa taasoo iyadana sii abuurtay kala qaybsanaan kale waddooyinkii cusba ee uu hirgeliyey maamulka gobolka banaadir oo hore u raacay biyaha roobka ayaa lagu yidhi war laga sii daayay telefishinka kooxda riddada oo sida muuqata la safan xafiiska madaxweynaha kooxda riddada faysal oo hadda waxaa muuqata in warbaahintii rasmiga ahayd ee kooxda riddada ay la kala safan yihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xubintii hadalhaynta warbaahinta caawa waa naga intaa aad buu mahadsan yahay bashiir muxiidiin abu ayman ayuu kaasi ahaa halka dhegaystayaal aad nagala socotaanna waa idaacadda islaamiga ah ee andalus
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaana ku guda jirnaa markanna galgaduud maamulka islaamiga ah ee degmada ceelbuur wilaayada galgaduud ayaa soo bandhigay laba askari oo toobadkeenayaal ah kuwaasoo ka soo baxsaday safka cadowga labadan askari mid ka mid ah murtadiinta waxa uu la shaqaynayay laba iyo toban sano halka midka kalena uu ka tirsanaa kuwa macawisleyda loogu yeero ee murtadiinta ah markii toobada loo qabta kadib wariyaheenna anas ansaari ayaa waraysigan la yeeshay ugu horeyn bal waxaad inoogu bilowdaa magacaada halkaaad kaga biirtay maleeshiyaadka murtadiinta iyo goobihii aad ka soo shaqaysay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa salaad cali cadaawe oo da-diisu tahay soddon iyo shan sano waxaan dowladda ugana biiray ceelbuur sanadku taariikhdu markay ahayd laba kun koob iyo tobankii bishii sideedaad inay tahay intaas waxaan ku jiray ciidamada dowladda soomaaliya qaybteeda koob iyo labaatanaad guutadeeda saddex iyo tobnaad tababarka waxaan ku qaatay dhuusamareeb shaqooyinka aan kasoo kala qabtayoo kala bebedelan waxaa ii xagaysa dhinaca shishoo puntland markii waqooyiga la aado markii koonfurta la aadana hiiraan waxaa ii xagaysay beledweyne labadaas barood inta ku dhexaysay ayaan ka shaqay jiray maadaama muddo dheer aad ka tirsanayd maleeshiyaadka murtadiinta dagaaladii aad ka qayb qaadatay iyo waxyaabihii kugu yaabka badnaa aad la kulantay meelo badan way kula daadato mar inta ciidamada wadaadada intana soo annagu aan weerarnay ay intana ciirshan dadna naga reebteen noolnool wey jirta anigaas aan ordi waayo tale ku dhacdo gurgurad aan ku sina dhaqay ahayd kadibna habi mar dambaba isku aadin ay qabato runtu aqaali soo maaha meeshu waa dhagax dhagax la dul saaray maqorgayaad ceshataa ma nimankiina waa kusoo gaaraya aniga hortaasaa igu taariikh xumay marka dagaalkaanaad sheegaysay saladhaqa ka dhacay ee adiga dhibaatada xoogali kuu geystay maxaad nooga sheegi kartaa marka waxyaabihii meesha ka dhacay dad badanaa nagala reebtay dad badanaa nagala reebtay hadda waa dagaal tasbiisheeri ma leh cadaado doorashada galmudug maamul goboleedyada waxay bilaabdeen laba kun toban iyo shantii cadaadaa lagu qabtay waan joogi jiray cagahayna waxaan iska hoobsan jirnoo irdahaya waxaan taad joog jirnoo dhihi jirnay war istaag wariyaa abuurkan waa qarax iyo aan dhihi jirnoo lacagteenan ka gura jirnay runta waa qaali moogtaa kan gurtaa damba sooska noola amari dadkii dagaaluu geliyey rafaad iyo dhibaato waxaa layska cuni jira layska masuqmaasuq hadda wax ma sheegaya bentii wey yahuudda la safanya kuwan ma taqaana benjamin netanyahu israa'iilka xukuma wallaahi kuwaasuu saaxiib leeyahaa layidhi niman waaweyn waxaan maqlaya ku sheegaya saaxiibu leeyahay hordhahaya siyaasiyiin arkayo dhahaya wuu la safanya waayo markii la doortayna duulimaadka koowaadoo dibadda u aada kitaabaan mari karaa benjamin netanyahu ilaahow labadaas indhood aan meesha uga tag korona ku dhacayo meelaanu inta aaday imaaraadka korona ku dhaca malala if netanyahu aa indhaa raalliyu ka yahay annaga waa nooga daro hatakatagi jajabuuna geliyey marka laga reebad inaad gashay dagaallo ka kooban haddana goobo badan ayaad gurmud ahaan ku tagtay bal meelihii kugu yaabka badnaa tagtay nooga sheekay bal waxaad kala kulantay waa la aado dhowr mare waa la aado baxdo mar waa howlgal waan aadnayo mar qayb meerleya maraan aadno qarax nagula dhuftan duurka kala galna way jirtaa haa'ib man lagu soo weeraray mise qarax keliya u ah nala soo weeraray weeraray qarax laisuu keena daray waxaa ka dhacaya odan la yidhaahdo oo askariya dhihi jira cali hoobyo gaarida qaraxu saararaa wuxuu mooda gaarigeedi gaarigaani annaga gaarigeeni kawarkuu ka dharbaaxo urna ka damiciina galayirka waa markaas waa qaraxi waxaa dharbaaxyene hal saaca qablalkiisu sii yeeray gacantaan warjaba kaasaa gufso qarax laba maray weliba ahayd howlaya galbo badan waa samaynay oo qaayib laba maraa nagula qarxiyo qarax markaan kaga sheekeeyo qaraxi wax birino ma karto xabadu ma karto wax kara ma leh laakiin xabad iyo semen iyo wax kaa celi kara ma jiraa haddiin dowladda ahayn waxaana dhibay qaraxaana dhibay adiga dhib badan ayaad ka badbaaday marka qaabkay kaga xilaysan jirtay qarxida iyo weerarada mujaahidiinta anigu dee koley marka wixii dhacaan ummaddii way kala carare baabuurku ma loo jeeday waa kala carari jiray la midba meel ku carari jiray aa lama sugi karo hadda wixii birona kaama celiyo geedna kaama celiyo meelahaasan iska gogooba jirin haddii kale waxdaan isugu tegi jirin waxaanba ku ducisi jirin mararka qaar ilaa qurax noo keena meesha ku kala caranaya meesha ku rafaa taas mar maray xataa naga gaarta waxaa kaloo noola daray meel oo waxaa naloo waday gurmad ahaana waxaa naloogu kaxeeyey shabeello baa dagaal ka dhacay shabeello markii dagaal ka dhacay ragga way soo jabeen way soo jabeen way soo jabeen anigu guwaad gurmadne xaggaan u tagnay kuwa soo jabay wixii ayaan meesha isugu tagnay moogta meesha markaa sitoon waxaa imaaday laba dayaaradood no helicopter ah duqeynay naft annagii oo annaga maxay naga rabtaa ma aqaan yaa la hadla yaqaana ma garanayo geeska geesay naga dhigta babbabba war maxaa balaayadan maxay ta oo shabaabkii helikabtarada weeraraya la dhahayay aaw ayaga shabaabkii ma aqaan shabaabkii ma socotay anagina duqeynaya maxay ujeedo marka idiin duqayeen waxna mana gaarsiiyeen waa idinku qaldanay tiri shan nina waa naga disha dhowrna naga dhaca saan yeelnaa bistooyina qaar isku duuduuba hadhowti marka la weydiin waxaa layidhi maxaad naga wadeen wayna ku qaldanay dheh qaladama qaladama ku dhimo mar adiga maqstoos ku dhimo adaa dhintay uun soo ma ugu horeen bal waxaad noogu bilowdaa magacaada goobihii aa ka soo shaqaysay iyo waxyaabihii aa qaban jirtay xasan shacaliyaa la yidhaha waxaan ka imid muqdisho waxaan joogaa galguduud magaalada caalbuur da-deydu waa konton jir
goormo ayaad ku biirtay halkeyse kaga biirtay laba kun toban iyo lixdii ayaa waxaan meeshaan ugu biiray tuubiyaankii tuubiyaankii laba sano miyaa maqaan magaalada caalbuuray joogeen magaalada caalbuur laba sanaan la joogay laba sana kabacdi waan ka guureen banaadweyne mugay tageen aan aniga diyaarad ka raacay xamaraan galay xamaraan toban sano si shacab ahaan isaga shaqayqsaayey askarinimo iyo ayaga iyo dowladnimo aanoo shuqul ku lahayn xilligan fidnadan xasan gurguurtan haddana waxausley soo raacay waxausleyda mugaan soo raacay dhowr biloodan meesha la joogay dagaalkii ka dhacay dabadeed waa isku dhaanay dabadeedna qoragii aan ii dhiibeenaan iyaga dhayaan maalinta xamar u naqda waxaad ahayd maleeshiyaadkii macamuusleyda ee murtadiinta bal qaabkii aad ku gashay iyo faahfaahin naga sii bal macnaha mujtamaca guud oo yaa tolaheyaa nagu soo aruurshay oo maaratahay magaca qabiila magaca qabiil markii nagu soo aruurshay waxyaala iska qiyaaliha noola sheegay wixii markaan maaragtahay nala keenay aadaybaan aadaybaan muddo badan aan joognay dagaalaan budbud ka galnay dagaalkii budbud waa nala ku soo jabiyey markii lagu soo jabayne anagu waxaan aaday gurceel gurceel qoragii aan hayaan ka dhay diyaaradna waa ka raacay dabadeedna xamaraan galay haddana waxaan joogaa degmada ceelbuur dagaalkii weynaa ee budbud ka dhacay goobjoog ayaad ka ahayd bal noo faahfaahay dagaalkaas iyo qaabka uu dhacay iyo waxaad ka aragtay budbud waxaa ka dhacay galab casirka koo iyo toban saac galabta soonqaad ugu dambeyday oo gabangabada ahaay baabuur qaraxaa yimid meeloo maaragtahay ciidanka agtiisa ku qarxay kabacdi baabuurka markuu qarxaba mid cararay iyo mid iska daba wareegay naqdeen kabacdina risaasaa soo bilaabatay iyo ciidan weeraraha yimid markuu ciidanka yimidne midba meelo hortiisa uu cararay anigu kaligayaan meel u cararay lix saac oo habeennima waxaan taga meel oo meel ay cali xasan lahaayeen ciidan kulley un kusoo jabayaan ugu tegey ciidankiiyaan ka raaca oo bisteeya
adiga waxaad ka mid yahay dadkii meesha ka baxsaday ee ka cararay bal ka waran saaxiibadaadii meesha kugula sugnaa xilligaas waxyaabaha soo gaaray kuwan oo macnaha markaas aan ka tirsanaay laba gaadiiday meesha uga tageen hataa haddamaba sugin bahe wixii hadda dhintay iyo wixii dhaawac ahayna meesha lamaba suginba laakiin waxaan maqlaayay in hebel iyo hebel iyo waxsaasu ay maqan yihiinoo kulii raggaasu ay dhinteen waa waadaxaye waxaway anigu dantaydaan ka fiirsaday dantayda mugaan ka fiirsadaan xamaraan aaday xamar mugaan tegayna waxaa igu soo dhacday inaan waxaan ilaahay dartiis uga dooba keeno mar horaan ku khasaaray oon anigaan tidayda ku waayey iyo xoolahayga hata haddana maaragtahay mustaqbalkaygaan ku waayey in ayba macnaha waxaanu ay cadaaladahayna ii soo baxday ilaahay dartiis ilaahay inaan u dooba keeno walaayadana aan markhaati uga dhigo aan go-aanaan qaatay waana ku soo baxa
النصر في الأسماع سحرا راهنا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا وهجاء قد يستيال waxaa inoo soo socoto xubintii aan kaga hadlaynay xaaladihii u dambeeyey ee dalka filistiin iyo duulaanka khaza balse markan waxaad ku soo dhowaataan kelimad ku saabsan maxaa la gudboon dadka muslimiinta xilligan oo kale oo gobollo badan oo ka mid a dalka laga soo sheegayo roobab waaweyn oo wata daadad iyo fatahad ay sameynayaan labada webi ee mara dalka waxaa kelimadan soo jeedinaya sheekh cabdiwaaxid muudey xafidahullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون runtii masaa'ibta iyo faydaanaadka iyo waxyaalaha adduunyada ka dhacahay haddii waa shay ilaahay uu keenay subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay mar walba alxamdulilah calaa kulli xaal wixii ilaahay uu keenay waa inaan ilaahay subxaana wa tacaala mar baan ugu mahadin maxaa wuxuusan ilaahay doonin adduunyadan kama dhacaan midda kale in la ogaada noloshaan adduunyada waa mali'a bilmasaa'ib walibtilaa marka masaa'ib iyo dee ibtilo wuu jiraa qof kastana haddee waxa weye wuu maraya ama mu'min ama gabar kastoo mu'minad hadda waxaa dhacay runtii faydaanaad baa dhacay marka hore meelaha ayaan ka maqli jirnay caalamka meesha waxbaa ka dhacay halkaa waxbaa ka dhacay dad badan baa ku hadda haddee waxa weye soomaali wixii wax ka mid baa haddana soo gaadhay buundooyin baa xoogaa burburay dad baa haddee biyihii ay qaadeen tuulooyin baa xoogaa qaxay xoogaa musiibadu sida dadka hadda xoogaa wararka aan ka yara dhagaysannay ama warbixinta xoogaa aad baaxaddeeda aad bay u weyn tahay oo xoogaa musiibadii abaarihii oo kale way u dhigantaa haddii muxuu ah inay ka weyneen sida la og yahay roobabka iyo amdaarta ilaahay subxaanahu wa tacaalaa mar horta waa raxmad oo caalamkaas ay raxmad u tahay sida allaba uu tilmaamay subxaanahu wa tacaalaa wa huwa aladii yunazilu alkayha min bacdi maa qanaduu wayanshuru raxmatah marna haddee waa halaag sida ummado dhan baa lagu halaagay qooma nuux iyo waad garanaysaan duufaantii lagu halaagay marka haddee ducooyinka nebigana waxaaba ka mid ahaa nebigu ku ducaysan jiray calayhi salaatu wasalaam suqya raxma laa suqya cadaab waa ducooyinka nebigu ku ducaysan jiray taa ayaa ka mid hadda waxyaalahaas mar haddaan aragnay maxaa nala gudboon xalka muxuu yahay insha allah afar qodob baan ku soo koobayaa midda koowaad mar haddaan dee masaa'ibtii iyo dhibaatooyinkii faydlaanaadkii mar aan aragnay iyo buundooyin burburay iyo dad muxuu ahaa qaxay iyo ilaa dad wax ku noqday mar haddaan marka aragnay ilaa sida hadda warbixintaan ku dhagaysanay meelahan hadda annagu hareerahan inoo dhadhow tuulooyin badan oo taqriiban ilaa soddon ilaa afartan u dhexeeya ayaa ka barakacay mar haddaan dhibaatooyinkaa aragna xalka muxuu yahay midda koowaad waxaan leeyahy dadka muslimiinta ah marka hore atowbatu ila allah waxa weye ilaahay inaan u noqonno ilaahay aan u toobadkeenna seeda waxaan waxay ka dhasheen dunuubta iyo macaasida iyo dee ilaahayna xikan buu ka leeyahay qur-aanka waxaa aragteen dhibaatooyin baa ayaa ummadda lagu qabanayaa masaa'ib lacallahum yarjicuun lacallahum yatadaracuun marka towbadaas ayaan marka isfalaynaa ilaahay inaan u toobadkeenna ilaahayna aan barinna sacbadaan u horsanno yaa allah aan idhaahno diintiisa aan dhab u qabsanno waa inaan ogaano cid kale oo wax noo qaban makhluuqaan wax noo qabanayn gaalaan waxba noo qabanayn hay-aad la sameeya wax noo qabanayn guddiya la sameeya wax noo qabanayn xarakaan waxba qaban karin idan marka waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala aan isku xirno taas horta waa u dardaarmi lahaa dadka muslimiinta meel kastoo ay joogaanba ilaahay inaan u laabanno midda qodobka labaad oo asagana loo baahay ama nala gudboon mar haddii dhibaatooyin ay dhaceen oo dad muslimiin dhibaatooyin ay ku dhaceen waxaa loo baahan yahay attacaawun wataraaxum in layistacaawuno aan isu naxariisanno aan isu gurmanno nabigeenna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam muslimiintu waa ka mathali jasad waa hal jir oo keliya ma haddii maanta dad dhibaatay ku dhacday oo dad ay barakaceen ma aha inaan ku fiirsanno waxa waa hal jir oo keliya idashtakaa minhu cudun tadaacaa lahu saa'iru ljasad bisahri waalxumma nabigeenna calayhi salaatu wasalaam mar hadduu arka dad dhibaataysan wuxuu dhihi jiro dadkaan wax u qabto aayaddii buu akhriya suurat lxashir maalin waad garanaysaan waltandur nafsun maa qadamat liqadin maxaa yeelay naf baahan ama dad dhibaataysan oo dad muslimiin ah lagama aamusi karo waa inaan ka wada danqanno waa in dareenkeenna uu taagan yahay waa inaan marka u gurman oo wixii aan u qaban karo duca hadday tahay dhaqaalo hadday tahay runtii waxa weye inaan xadiisulqudsi baa jira oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ee uu noo tilmaamay xadiisulqudsi maalinta qiyaama ilaahay wuxuu la hadlayaa ibni aadam oo wuxuu leey yabni aadam istadcamtuka falam tudcimnii war ibni aadamow waxaan kaa dalbay oon kaa codsaday inaad i quudis wuxuu leeyahay yaa rabbi kayfa udcimuka wa anta rabbualcaalamiin seen kuu quudinayaa alla wuxuu leeyahay amaa calimta annahu istadcamaka cabdii fulaan falam tudcimu dad gaajaysan baa jiri waxay ku yidhaahdeen waxna sii addoonkaygu u baahnaa maxaad wax u sii weyn kam maanta meeqaa baahan xadiidka maar fii saxiixi muslim ayuu ku jiraa midda kale qur-aanku haddaad aragtaan dadkaa naar bay galeen saqaray galeen jaxiimay galeen cillooyinka lagu cilleeya waxaa ka mid waxaa weye dad baahan bayna dadkaa u gargaari bal suuraddan alla wuxuu leeyahy maa salakakum fii saqar dadka saqaro gale war maxaa idin geli naartan hadalladooda waxaa ka mid iyo asbaabtay sheegeen maalan tukan jirin qaaluu lam naku min almusalliin walam naku nudcimu lmiskiin masaakiinta ma quudin jirin suuratulxaaqa qolooyinka ayagana jaxiimo gale oo uma aljaxiima salluuh uma fii silsilatin darcuhaa sabcuuna diraacan faslukuuh alla muxuu ku cillay innahu kaana laa yu'minu billahi alcadiim alla ma rumin walaa yaxudu calaa dacaami lmiskiin kulli aayadaha waxaa kaloo suuratulmaacuun alla uu tilmaamay dadkan masaakiinta u gargaari qiyaamaba ma rumaysnaba ara'ayta aladii yukadibu biddiin fadalika aladii yadcu lyatiim walaa yaxudu calaa dacaami miskiin qofkaan ba aakhare rumaysneen waa dadka aan boorinta masaakiinta iyo aanan ka qayb qaadanin idan marka waxaan leenahay maanta in fadhiga aan ka kacno oo dhibaatooyinkaas aanan isku fiirsanin maxaa yeelay nusuustaas oo dhan waxaan arkaynaa muslimiintu waa jir oo keliya in maanta waxa listaakuleyaa loo baahan yahay inaan indhaha keliya ka fiirsanno maaha maanta adduunka hal qaryuu noqday dhibaatooyinka waa la arkayaa maqal iyo muuqaal baa jira keliya intaan iska fiirsan oo nidhahan wallahi waa kaa buuntaa burburtay wallahi dad baa qaxaay carruurta iyo sacbada oo intaan dhalooyin ka fiirsanno yaa maanta sidana cali hadduu joogi lahaa dadka indhaha indhuhu ka soo wada ridi lahaaba maxaa yeelay qof muslim haddaad dhibaato ku fiirsatood waxba aadan u qaban waa in indhaha lagaa soo ridowo marka maanta waxaa leenahay muslimiintu weliba dadka soomaaliyeed meel kastoy joogaan dal iyo dibadba war waxa way dhalooyinkiin inaad fiirsataan maahine ummadda waxaa loo gurmada ummadda inaan u gurmanno ayaa loo baahan yahay qodobka saddexaad oo asagana aan dhihi lahaa waxaa weeye ogaada masaa'ibta iyo ibtilaaga iyo waa imtixaan ilaahay wuuna imtixaamaya sabar baa loo baahaya marka adkays wixii naga burburay beerihii burburay guryihii laga maaragtay laga barakacay adugu dhibaatooyinka dhacay sabar iyo adkaysi baa loo baahanya allah wuxuu leey wabashir isaabiriin wabashir isaabiriin u bishaaray dadkaa sabray wo ajar badanna waa laga helayaa dhibaatooyinkaa dhacay nabigu wuxuu leey inna cidama aljaza min cidami albalaa ajar weyn baa laga helayaa marka waxa weye aan adkaysanna oo aan sabarna ilahayna waxaa weydiisanaa subxaana wa tacaala imtixaanaadkaasi ibtilahaas ilaahay inuu noo yareeyo naga khafiifiyo waxa weeye maaragtay de waxa waa dunuub iyo macaasi annagu aan galnay ilaahay inuu noo fududeeyo haddee biyahaas ciidanka ilaahay ka mida wamaa yaclamu junuuda rabbika waxa weye gaalada iyo ilaahay ha ku halaaga biyahaas maaragtay muslimiinta dhibahayo intaasaan dhihi laha jazakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واستقي عزا وفخرا اكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin iyo habsami u socodka howlgalka duufaanta al aqsa alaaba ismaaciil salaad ayaa noo soo jeediya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenii gaarka ahayd ee aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ay ku hayaan shacabka muslimiinta reer falastiin ee magaaladaasi ku sugan xubinteenna waxaad ku maqli doontaan majaasirtii ugu dambeysay ee yahuuddu ay geystaan iyo halka ay marayso qhaswada duufaanta al aqsa iyo howlgallada ka dhanka ah ciidanka yahuudda oo khasaaro xoogan saacadihii lasoo dhaafay lagu gaarsiiyey balse aan ku bilowno saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha yahuudda ayaa duqeymo culus waxa ay ka geysteen deegaano dhaca waqooyiga iyo koonfurta magaalada khaza in ka badan ilaa konton ruux oo filistiiniyiin ah ayaa ku shahiiday duqeymahaasi tiro intaa ka badanna waa ay ku dhaawacmeen diyaaradaha yahuudda goobaha ay duqeeyeen waxaa ka mid ah mukhayamka jabaaliya loo yaqaano oo ah xero qaxooti sidoo kale mandiqada dayrbalax sidoo kale khan yunis iyo mandiqada alkhaliil iyo deegaano ka tirsan magaalada khaza oo ay ka mid yihiin xarumo caafimaad iyo cisbitaallo ku yaala bartamaha magaalada khaza warbaahintu waxay maanta soo gudbinayeen muuqaalo muujinaya duqeymo xoogan oo diyaaradaha yuhuudda ay ka geysteen deegaanadaasi aan soo tilmaamnay iyadoona dad shuhado ah laga soo saaraya burburka dhismayaal ay duqeeyeen yahuudda tirada dhimashada guud ee dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaankan yahuudda oo galay bishii labaad waxay hadda cagacagaynaysaa koob iyo toban kun iyo boqol ruux oo filistiiniyiin ah inay shahiideen in ka badan siddeed kun waxaa la tilmaamayaa inay yihiin caruur da-dooda aada u yartahay inay ku shahiideen halka inta soo hartana ay isugu jiraan haween iyo dad da-ah oo rag ah waxaa sidoo kale cudwaankan ku dhaawacmay intii uu socday dad gaaraya siddeed iyo labaatan kun sida ay xaqiijisay waaxda caafimaadka ee magaalada khaza sidoo kale diyaaradaha yahuudda waxa ay cudwaankan ku burburiyeen koob iyo afartan kun oo dhismayaal oo dadka muslimiinta reer falastiin ay lahaayeen haddaba maalmihii lasoo dhaafay yahuudda waxa ay si gaar ah u bartilmaamaysanayaan xarumaha caafimaad iyo cisbitaalada waaweyn ee ku yaala magaalada khaza sidaan wada ognahay cisbitaalada ku yaala magaalada khaza laba howl ayay muddooyinkii lasoo dhaafay hayeen kow in la geeyo dadka dhaawacyada ah iyo in dhismayaasha cisbitaalada oo ah kuwo aada u waaweyn ay dadku gabaad ka soo raadsadaan oo duqeymaha yahuudda ay uga gambadaan cisbitaalada qaarkood wayba hareereeyeen ciidanka yahuudda sida cisbitaalka mujamaca shifaa loo yaqaano oo ah cisbitaalka ugu weyn ee ku yaala magaalada khaza saddexdii maalin ee lasoo dhaafay yahuuddu majaasiir dhowr ah ayay cisbitaalka ka geysteen oo boqolaal ruux oo filistiiniyiina ay ku shahiideen cisbitaalkaasi waxaa usii dheer duqeynta cirka in uu goodoonsan yahay oo yahuudda ku hareereysan ay madaafiic ku garaacayaan bal xaaladda ka jirta cisbitaalka ashifa ee magaalada khaza ku yaala waxaa sawiraya oo ka sheekeynaya madaxa waaxda caafimaadka ee magaalada khaza oo ka mid ah dhakhaatiirta hadda ku goodoonsan gudaha cisbitaalkaasi هذا القصف الذي تسمعونه يعني يستمر يستمر معنا على طول الليل وهناك احزمه duqayntan aad maqlaysaan waxay si joogta ah noogu socotay ilaa xalay oo dhan waxaa jiray hub culus oo diyaaradaha yahuuddu ay ku garaacayeen gudaha iyo hareeraha cisbitaalka duqaymahaasina waxay socdeen saacado badan oo xiriir ah waxaa kaloo jira meydadka shuhadada ee yaalla cisbitaalka oo noqday kuwa bararay waxaana cisbitaalka yaalla hadda in ka badan boqol ruux oo shuhaddo ah filinjiyeeradii lagu xareynayay meydadka waxay noqdeen kuwo aan shaqaynaynin sababa ku aadan inay go'day korontadii cisbitaalka kadib markii shidaalkii uu dhammaaday haddii aan isku dayno inaan ka baxno daaqadaha cisbitaalka qanaasiinta yuhuudda ayaa si toosa noo tooganaya markii aan eegno dhinaca cuntada haddii aan nahay shaqaalaha caafimaadka labadii maalin ee lasoo dhaafay waxaan cunto ka dhiganaynay biyo caadi iyo timir si aan nafta ugu ceshanno waxaana sidoo kale u qaybinnay dadka soo barakacay ee cisbitaalka ku jira gaadiidka ambalasta markii ay isku dayaan inay dhaqaaqaan diyaaradaha yahuudda ayaa duqaynaya ciidanka yahuudda waxay cisbitaalka u jiraan hadda wax aan ka badnayn boqol mitir oo keliya yahuuddu waxay hadda ku sugan yihiin madaraso aan ka fogeyn cisbitaalka halkaasi oo ay ka samaysteen difaaciyo waxayna wataan taangiyo iyo gaadiidka gaashaaman waxayna hadda ciidankaasi goodoomiyeen waddada weyn ee cisbitaalka shifa soo gasha ee ku aadan jihada bari xilligan la joogana cisbitaalka qofna ma soo geli karto qofna kama bixi karo qofkii isku daya waxa uu la kulmayaa toogasho kaga timaada ciidanka yahuudda waxaa kaloo intaas dheer in ciidanka yahuudda ay saaran yihiin dhismayaasha kaabiga ku haya cisbitaalka halkaasi waxaa ka buuxa qanaasiin ka tirsan ciidanka yahuudda kuwaasi oo tooganaya qof walba oo dhaqaaqa
يقدم احد على المستشفى او يخرج يكون معرض للقنص بالاضافه الى الى المباني المجاوره هي مليئه بالقناصين الذين يعني ما فتئوا حتى يعني يطلقوا النار على كل متحرك او ساكن cisbitaalka ashifa keliya ma ahan cisbitaalada duqeymaha xooggan maalmihii lasoo dhaafay yahuudda u geysteen islamarkaana ay hareereeyeen waxaa ka mid ah cisbitaalka lagu magacaabo annasri oo ah cisbitaal caruurta lagu daaweeyo balse hadda isku bedelay cisbitaal weyn oo dhaawacyada dadka waaweyn xitaa la geeyo cisbitaalkaasi yahuuddu way goodoomiyeen kor iyo hoosna way ka duqaynayaan mid ka mid a dhakhaatiirta cisbitaalkaasi ku goodoonsan ayaa isaguna ka waramaya xaaladda cisbitaalka ka jirta
waxaan ka mid nahay cisbitaalada ay yahuuddu duqaysay oo ay burburisay cisbitaalkan waxaa si gaar ah loogu daryeeli jiray carruurta waxaan qoysaskeenna uga soo tagnay si aan u kaalmayno bukaannada cisbitaalkan ku jira iyo daweynta dhaawacyada naloo keeno mar qura ayaan aragnay ciidamada yuhuudda oo wata taangiyo oo hareeraheenna ku sugan kuwaasi oo si daran u duqeeyey gudaha cisbitaalka allaah ayaa ku mahadsan oo naga badbaadiyey duqayntaasi iyadoo dhibkaas nagu dhacay uma joojin shaqadii cisbitaalka oo weli waan wadnaa waxaan rabaa in aan kelimad dhaho madaxda waddamada carabta maxaad naga fiirsanaysaan ma waxaad rabtaan keliya inaad iska fadhisaan kuraasta aad ku fadhisaan ka damqada waxaa ka jira khaza dadka reer khaza waxay u baahan yihiin kaalmo اللي بيحضروا الفيلم تبعنا لوين ايش بتطلعوا ايش بتساووا قاعدين على الكراسي اتحركوا غزة محتاجة لإغاثة waa hagaag inta aan ugu gudubno majaasiirtii saacadihii lasoo dhaafay yahuuddu ay ka geysteen magaalada khaza markaana aan eegno halka ay marayso qaswada duufaanta al aqsa iyo howlgallada ka dhanka ah yahuudda waxaa inoo soo koobaya walaalkeen suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil markii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee mandiqada jiida khaza saacadihii lasoo dhaafay waxaa dhacay dagaallo xoogan oo dhex maray kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka gumaystaha yahuudda war ka soo baxay kooxaha muqaawamada ismaaciilo waxaa lagu sheegay in maanta dagaaladii ka dhacay galbeedka magaalada khaza ciidanka gumaystaha yuhuudda looga gubay gaadiid kala duwan mar laba taangi ayaa laga gubay sidoo kalena mar kale hal taangi ayaa laga gubay sidoo kale ismaaciilow ciidanka gumaystaha yuhuudda maanta mar ay lugeynayeen waxaa qarax lagula beegsaday mandiqada loo yaqaano khusaaca ee bariga magaalada khan yunis waxayna kooxaha muqaawamadu ay sheegeen in weerarkaas uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ismaaciil sidoo kale markii laga soo tago weerarada qaraxyada ah iyo kuwa lagu gubayo taangiyada ciidanka gumaystaha yuhuudda waxaa sidoo kale jiray duqaymo xoogan oo lala beegsaday ciidamada yuhuudda ee magaalada khaza kusoo duulay ismaaciil sidoo kale kooxaha muqaawamada ee ku sugan waddanka lubnaan iyagana waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weerar lagu duqeeyey magaalada xayfa iyo sidoo kale deegaano hoos yimaada ismaaciilo sidoo kale waxaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay hadlay mid ka mid a afhayeenada ciidanka muqaawamada filistiin waxa uuna sheegay in taangiyada ciidanka ay ka gubeen ay kor u dhaafeen boqol iyo lixdan taangi tan iyo markii ay bilaabatay camaliyadda duufaanta laksa taas oo muujinaysa walaalka inta uu la egyahay khasaaraha soo gaaray cadowga ku soo duulay magaalada khaza ismaaciilo markii inta aan kaga soo tagno howlgallada waxay dhanka kale faahfaahino dheeraadah ka soo baxayaan shir maalinkii shalay ee sabtida ka dhacay magaalada riyaad ee caasimada waddanka sacuudiga kuwaasoo ay isugu yimideen dawaaqiyadda ka talisa waddamada caalamka islaamka ismaaciilow shirka intii lagu guda jiray waxaa la sheegay in arrimo badan lagu gorfeeyey dowladaha qaar ayaa soo jeediyey in la qaado tallaabooyin kanan ah maraykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda balse ismaaciil arrinta layaab kale waxa ay tahay in ay ka soo horjeesteen dowlada carbeed kuwaas oo sheegay marnaba inaysan aqbali doonin arrimaha la soo jeediyey ismaaciilo waxaa ka mid ah baa laleeyahay in ciidamada maraykanka ee saldhigyada ku leh mandiqada khaliijka aysan gebi ahaanba qaadin tallaabooyin lagu cabinayo maamulka yuhuudda haddii ay tahay in hub loo daadgureeyo iyo sidoo kale in ciidamo la geeyo ismaaciilow arrimaha sidoo kale la soo jeediyey waxaa ka mid ah in kor loo qaado in hoos loo dhigo wax soo saarka saliidda sidaa darteedna dowladaha reer galbeedka lagu cadaadiyo in dagaalka ay joojiyaan ismaaciil sidoo kale arrimaha la soo jeediyey ee ay ka biyodiideen dowladaha carabeed waxaa ka mid a baa laleeyahay in la joojiyo gebi ahaanba duulimaadyada diyaaradaha yahuudda ay ka samaynayaan waddamada khaliijka maadaama mar muhiim ay tahay islamarkaana aysan ka maarmin arrintaas oo la tilmaamayo in haddii la qaadi lahaa ay dhabarjab weyn ku noqon lahayd ciidanka gumaystaha yuhuudda maadaama hadda sawaariikhda lagu xasuuqayo muslimiinta magaalada khaza ee laga soo qaaday waddanka maraykanka diyaaradaha wada ay dul marayaan waddamada khaliijka dhanka kale ismaaciil markaan dib ugu laabanno deegaanada yuhuudda xooga ay ku haystaan waxaa soo shacbaxay khilaafka ka dhex jira madaxda yuhuudda saacadihii lasoo dhaafay waxaa shir jaraa-id wada qabtay wasiirka difaaca maamulka yuhuudda yuaf galant iyo sidoo kale beni gantis oo isagana hore u soo noqday wasiirka difaaca yuhuudda haddana ah xubin ka tirsan lajnada dagaalka ee maamulka gumaystaha yuhuudda iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ismaaciiloo muuqaalku waxaa ka soo muuqanaya yuaf galant iyo beni gantis oo isa salaamaya islamarkaana si ku talagal ah salaanta la garab maraya ra-iisul wasaarahooda benyamin netanyahu waxaana muuqaalka lagu daawan karaa netanyahu oo isceebsanaya islamarkaana isku mashquulinaya waraaqihii uu shirka jaraa'id ka akhrinayey warbaahinta yuhuudda tacliiqaad kala duwan ayay ka bixisay ismaaciil waxa ayna sheegeen in tani ay muujinayso laba u midoobay mid oo ay sheegeen in taasi ay tahay mixwarka uu ku wareegsanayo dagaalka inahaas ayaa ismaaciil ugu muhiimsanaa wararkii ugu dambeeyey ee jiida khaza waa hagaag aad buu u mahadsan yahay walaalkeen suhayb ayuu kaasi ahaa xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuuddana waa naga intaa aad buu u mahadsan yahay ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشري الدين ضياء وانثري الاخلاق
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaana ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته نال الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري